wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka daafurtay shirka dallada culimada jubbaland kaasoo looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin sidii loo midayn lahaa wakhtiga aadaanka shanta salaadood ee waajibka ah iyo sidii loo kala fogeyn lahaa goobaha laga dhisayo masaajida shirka waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo culimada magaalada kismaayo sheekh cabdirashiid weli ibraahim oo kamid ah culimada magaalada kismaayo ayaa ka hadlay qodobada muhiimka ee shirka looga hadlay waxaa inoogu muhiimsan in aan tawqiidka aan isla qaadano magaalada kismaayo wakhtiga salaada la adibahayo wakhtiga macnaha salaada ay gasho ama aadaanka salaada subax oo kale salaada aadaanka horena habeen buu dhacaa oo habeenk ka dambena wuxuu dhacaa wakhtiga salaada salaada markay dilaacdaa marka dambe la adimaa midna habeenni buu dhacaa laakiin haddii sagaal saac iyo kow iyo toban saac inta u dhaxaysa masaajideenna aadaan baa ka yeelahaya dadkii ama suxuulanhayay ama dee wax kale ku jiray salaadihii masaajid baa qasaysa aadaanka ma kii hora ma kii damba kaa salaatu khayr min nawm buu leeyahay kan dambe waa salaatu khayr min nawm mid baa leh kubaa sagaal saaca dibay kubaa wuxuu adimayaa afarta iyo barka ama toban saac iyo bar kubaa wuxuu adimaya toban saac iyo kow iyo tobanka labaatan dhiman kii kale wuxuu adimaya kow iyo tobanka daqiiqada dhiman marka sarkuu isku hayaa arrintaa inaan xal u helnaa doonina dhanka kale wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland maxamed yuusuf cumar ayaa dhankiisa faahfaahiyey sida loo dhaqangelinayo qodobada shirka kasoo baxay isagoona sheegay in wasaaraddu ay waqti badangelinayso dhaqangelinta qodobadaasi muhiimka ah ee shirka kasoo baxay waa saan hore u sheegnayba waxay budig u tahay magaranaysaa ummadda mujtamac oo dhan culamada waa inaan fahanaa horta meesha aan ilaahayna gaadhsiiyey alxamdu lilah oo ah in dadku ugu dambey wax laga weydiinayo wax laisku qabsada inta adduunyada korkeeda joogo waa marjaca diinta noo ah waxaa wakiilka ah culamada wakiilka ah saa daraaddeed marka qofka hadduusan xitaa fahansaneyn meesha uu taagan maqaamka uu taagan yaha ciladu waa hataa maqaamka aan joogna aan fahano markaan fahano waxaan garanaynaa mas-uuliyadda na saaran markaan mas-uuliyadda garano waxaa ka dhalanaysana wax qabna marka maqaamkaas annaga ka fiirnayn maxaa laga rabaa marka xalinta khilaafaadka waan ognahay waxaa inta badan bulshada meelku nooshahay khilaafku ku jira khilaafka dhowr arrimooda lagu xaliyaa hal arrin waa waxay u joogaan beejka ama stageka ah xalinta khilaafaadka qeybtaa sulxu joogaa qodobka ugu dambeeyna waxa waa in maxkamad la aado marka qodobka laga hadlaya xalinta khilaafaadka waxa waa in aan sulaxa ka shaqeyno waa sulxu kheyr sulaxa inaan ka shaqeyno oo aan bal dadku dhexdeeda annaga aan noqono dad lagu daydo oo tusaale u ah laakiin annaga hadda xaggeena buuq ka yimaado oo masaajidkii dacwo ka timaado madrasadii dacwo ka timaado sheekha culamada dacwo ka timaado wax meel dambaysa male waa lasoo xirmay marka annaga aan fahanno horta inaan heerkaas joogno annaga kuwa ugu horo xalinaa noqon insha allahu tacaala qofka dadka albaabka wax ku go-an jidka wax ku go-an ka qaada waa nin culamaa waxaa sameeyey meeshaan aan isku haystan in culamaa xaliyey horumarkaana la sameeyey culamaa hoomid way ahayd shaqada nooltaala waa taas muhiimadda ugu weynay shirkani ayaa ahayd in culummada la faro inay mideeyaan wakhtiyadaha aadaanka salaadaha